waad mahadsan tahay walaalka kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday guddi ka shaqaynaya howlaha fatahaadaha webiga durbaba waxa ay shaqada si toos ah kaga bilaabatay degmada jilib oo ka mid ah deegaanada uu maro webiga jubba hadda waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha ay ka socoto shaqada iyo dadaalka looga hortagayo haddii uu sameeyo fatahaado webiga jubba oo biyo tankooda dhaafay wada halkan aan ku suganahay waa bannaanka degmada jilib gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada iyo weliba sidoo kale webiga halkan waxaa ka shaqaynaya qaar ka mid ah makiinadaha kuwaas oo si xawli ah ku shaqaynaya sidoo kale halkan waxaa ku sugan qaar ka mid ah guddigii ku howlanaa shaqada loo idmaday ah in ay ka hortagaan fatahaadaha uu samaynayo webiga sidoo kale halkan waxaa ku sugan shaqaalaha makiinadaha ku shaqaynaya iyo shaqaale kale oo iyagana ku shaqaynaya gacanta sida aad maqlaysaan halkan waa goobaha ay shaqada sida aadka ugu socoto waxaa halkan ku sugan dad fara badan oo ka mid ah dadka ku nool xaafadan amaba deegaanadan gaar ahaan inta u dhexaysa webiga iyo magaalada gaar ahaan dhinaca xaafadda faanoole ee dhanka jihada webiga ka xigo guddiga shaqada ku howlan waxay ii sheegeen in halkan laga shaqaynayo sidoo kalena ee looga hortagayo haddii webiga uu sameeyo fatahaado maadaama webiga uu biyo wado sida ee ka muuqatana biyaha ay yihiin kuwa soo karaar jabsanaya saacadba saacadda ka dambaysa lagana cabsanayo in ay jabsadaan biyahaasi oo ay ku fatahaan deegaanada ay dadka ay ku nool yihiin goobo badan ayaanu tagnay haddii aynu nahay tiimka iclaamka maadaama halkan ay shaqooyin kala duwan ka socdaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadan ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga landalus kuwaas oo si aada ugu faraxsan shaqada halkan ay ka wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guddigii loo xil saaray ka hortagga fatahaadaha guddigaas oo runtii durbaba shaqadooda si degdeg ah u biloobay sidoo kale guddigu waxay ii sheegeen qaarkood oo aan la hadlay in isla maantaba ee deegaano badan laga shaqeeyey oo deegaanadaasna ay yihiin kuwa ku dhowdhow gebi ahaanba deegaano hoostaga ee degmada jilib oo maalmihii lasoo dhaafayba shaqo ay ka socotay laakiin uu guddiga si rasmi ah uu shaqadiisa halkan kaga bilaabay meelo fara badan ayuu guddiga gaari doonaa oo uu ka shaqayn doonaa iyadoo sidoo kalena ee dadka lala hadlayo ee ku nool hareeraha webiga in ay ka digtoonaadaan amaba ay la socdaan hadba xaaladaha ku soo kordha biyaha webiga dad kala duwan ayaan waraysan doonnaa oo markaasi aan ka waraysan doonnaa xaaladda shaqada halkan ka socota iyo sida ay ugu faraxsan yihiin waxaan nahay darawalkii baldooskan waxaan ka shaqaynaynay fatahaadda biyaha meelo badanna waan ka soo xirnay webiga hadda oo xaafadaha biyo ka soo galay waxaan u shaqaynaynaa dadweynaha degmada jilib magaalada iyo webiga meel u dhexaysa oo aarjina eh oo biyo ka soo fakadeen ayaan xerhaynaa meelo kalena waan u sii soconnaa haddeertaan oo hadda noo dhiman shalaytona meelo badan aan ka soo shaqaynay marka ilaahay mahaddiis kan waxaa waaye biyo xireen oo biyihii magaalada ka bixi lahaa waaye biyihii magaalada ka soo baxa meeshaay mari lahaayeen meeshaa la hagaajinaya si ay biyihii uga baxaan haddii kale biyaha ugu soo laabanaya magaaladii fatahaad ay ku sameynayaan meelo kale haa oo aan ka shaqaynay oo webiga arjana saaran oo webiga soo fuulay oo aan xirnay waa jirtaan shalay sidoo kale meelo badan aan soo xirnay marka ilaahay maaddiisa oo waan dadaalnay haddana hawshii waa ku dhex jirnaa may roogna geega xaafadda holwadaag may ogaadaseena xaafadda en kanaalkii oo bariiska waraabiyaay beeraha nambar afar biya noosugooy biyoogiya geegi hiroyn alxamdulilahi rabbialcaalamiin siiti guddigii walaayada soo saartay ageega shaqeeyo baldoosarkan ilin sasaari gadaalay sidaad aragoytan way shaqeeyoy kanaalkaad la suubiin kanaalkii isin kasaaytan way xafadda walwadaag buundidii goomoole galayti hadda may ogaada seena kun sagaal boqol sagaashan toddobadii hoolii shalay biyoogii sofataad jiri geega noo safakidi alxamdulillahi rabbialcaalamiin walaayadan garab culusa noo siiti may ogaada seena bulshada xaafadda ka mid aye gaddoomiyaha xaafadda anigu anigoo liidhaaw magagay cali cumar isaaq mursal may ka dhaliday xaafadda holwadaag geega may ka shaqeeyoyna bulshadii deegaanka biyihii xaafado galisaan baldoosara ka saari lawada kanaalkii biyo samari jidkii mar lahaa ee la hiri beero goomool iyo lakaadi alxamdulillahi rabbialcaalamiin kanaalkaas oo xaafadda ankasaasan buundashabaax mishaadkii carabta meeli maraytii baldoosa kasa shaqeeyey biyoogisa gohay ila reebi jaay beder sidiisan inkasaydan jidkan buu alan bahaw baldoosa biyaas biyo kasa gohay baldoosa la jeey ilasa reebi magaalada aad iyo aad ageega bulshada lanka shaqeeya bulshadana aad iyo aad anka faraxsinte may ogaada seena walaydana aad iyo aad agarab ninka siiti haddii dhaqar dhaqaala ahaay haddii baldoosar ahaay haddii makiina ahayti haddii shaqaale bulsho oo ummadda mu- muslimiinta la kacaabiyaay alxamdulillahi rabbilcaalamiin hay-ad geeguna wal anka baahigna male unuba iska filingnaba haddii geega baldosarka xafado walaayada sadirti oo xafado ka shaqeeyo makiinadihii shaqeeyoya haddii qalabkii lambaahido walaayada oo miiska sasaaraso shaqaal haddii lambaahido walaayada miiska sasaaraso alxamdulillahi rabbilcaalamiin ina la iska tashido muhiim eh qof walba oo muslima geega may ogaada seena muslimiinta iyoba iska filiyan gaal unu geega walmanka baahigno wali muslim lasilahay geega walaayada dhiiboyte alxamdulilahi rabbi alcaalamiin qoladii ila iyo andoomo oo kasabehen laamiga walaayada dajiiti qolalkoodii bacyaalsho on dhisinyeena qof walba oo muslima maanta may wa en Ee, waxaan ku sugannahay ee, sidoo kale mid ka mid ah ee, goobaha ee, la xirayo ee webiga uu ku soo fatahay halkan waxaa lagu magacaabaa jaaybadar waana ee, duleedka magaalada jilib Een, sidoo kale waxaa ka shaqaynaya ee, rag muruq maalata ah oo ka mid ah ragga ka xamaasha magaalada Een, loorar ayay ku shubayaan ciidda kadibna waxaa ee, lagu xirayaa biyaha oo aad u soconaya iyadoona halkan ay tahay buundo markii hore lahayd albaabo hase yeeshee een, muddo dheer markii ay soo shaqaysay kadib hadda een, istaagtay Een, hadda waxaa la isku dayayaa in lagu xiro ee, loorarkan sidoo kale halkaa waxaa ku sugan een, guddigii een, xarakadu ay magacaawday iyo mas-uuliyiintii Een, mid ka mid ah ee, ragga ee, muruq maalatada ah ee halkaa ka shaqaynaya ayaa inala jooga Ee, magacaaga noogu bilow ee, sidoo kale een, shaqada halkan ka socota iyo waxyaabaha ad qabanaysaan
haa walaal may may gobodahayna shaqadii oo manaa biyihii ha fatahmin shaqadii oo gobodahayna insha allah hoob ilaahay aru manaa hadda ee, looradayaal in kashabna oo ka hirhirno manaa oo magaaladii ku reebano iyo dantan iyo qasab Halkaa magaceed?
alxamdulilah jaay bedera la ara jaay bedera waa gartay buundo bedera la ara markaan insha allah Magaaladana ugu dhowdahay.
magaaladana waa u dhowdahay markaan in uun loorata arka shishabno oo manaa un isku hirno oo manaa murugmaalkii magaalada ana in saasaan ba- saasaan banino lacagaad ku qaadanaysaan adiga haa insha allah hoob ilaahay aru waa gartay marka waxaa iiga warantaa een, maxaa sababta marka cagafka iyo makiinadaha maxaa halkan loogu xiri waayay sababta maxay tahay manaa meel gala koraan ma aha meel oo manaa aqaf iyo walaas gala korta ma aha in dad lay gala kor meel sax markaan saas aawadayaan kiiraaya biyaha marka tankay ku socdaan ka waran tan shotan tan zaa'idaan sodan tan zaa'id sax insha allah kuley haddan ingnaag u saan afadan marka goorma adinka shaqadan soo gasheen marka hiraabta saakaya galni haddana waa koob iyo to- eh, koob iyo toban saac waxaa- koob iyo toban saac waa dhamman waa waa gartay Haddana- intaas shaqada waa ku jirteen haa haddana weli sii wadna waa hadhowna male insha allah goormaa ka bixaysaan marka shaqadan kuley berri magnagata ilaahay oo kuley insha allah intaasaad rajeeyaan in barri ku biyahan marka xaggee ka soo baxeen biyahan webiga ku kooyan webiga waa gartay haa webiga hafatahay biyoosha waay haddii marka biyaha ay socdaan xaggee ku shubayaan marka magaalada iyo macnaha ya kashabaan magaalada lay kashabaan meel kale mangwadaan kuley Marka si ay magaalada ugu shubo marka waa ka hortagalkan hadda aa insha allah in ol ku hortagno oo ka hagaajino in baahagno insha allah
Ee, sida aad maqlaysaan waa qaar ka mid ah een, ragga muruq maalatada ah ee halkan ka shaqaynaya iyagoo ee, runtii halkan een, ku xiraya een, jawaano ee laga buuxiyo ciid een, kadibna een, salka loo dhigayo halka ay biyaha ka socdaan ee sida xawliga ku socdo maalmihii lasoo dhaafay webiga ayaa waxa uu waday biyo aad u xoogan oo meelo kala duwan soo maray ugu dambeyna soo gaaray degmada tani jilib inkastoo ay hadda aysan jirin waxyeelo ay geysteen amaba een, goobo ay si rasmi ah ugu fataheen een, taasna waxa ay ka dambeysay kadib markii eh, dadka deegaanka iyo si guud wilaayada jubbooyinka maalmihii lasoo dhaafay ay wadeen dadaallo markaasi eh, loogu hortegayay eh, fatahaadda webiga Eh, kadibna eh, xarakadu eh, markii ay guddiga u saartayna eh, si rasmi hadda eh, lagaga shaqaynayo halkan iyo goobo kale ilaa iyo dhowr goobood ayaa laga soo shaqeeyey oo aan soo marnay Eh, tanna waxa ay ka mid tahay eh, goobaha laga shaqaynayo Eh, dadyo kala duwan ayaan la hadalnay oo markaasi halkaa ku sugan sidoo kale halka waxaa soo gaaray een, qaar ka mid ah bulshada ku nool ee magaalada jilib oo iyagana ee runtii halkan soo aaday si ay markaasi iyagana u arkaan een, shaqada halkaa ka socota